in ka badan labaatan qof ayaa dhintay ku dhowaad afartan kalena way ku dhaawacmeen dagaallo maalintii saddexaad ka socda deegaano u dhow xadka u dhexeeya soomaaliya iyo ethoobiya gudoomiyaha gobolka galguduud xuseen cirfo xuseen wehliyo cirfo ayaa sheegay in ciidamada booliska ee maamulka kirilka shanaad ee ethoobiya ay weerareen dad rayid ah oo degan deegaano dhinaca bariga ethoobiya ku yaala oo u dhow xadka soomaaliya cirfo wuxuu sheegay in dowladda soomaaliya ay arrintaasi welwel ku hayso warbixintan waxaa hiiraan ka soo diray xuseen xasan dhaqane waxaan ka codsanaynaa dowladda etoobiya inay arrimaha soo farageliyaan dadkan waa daashaha shacabka etoobiyaana wax hallaynaya oo dhibaataynayana waa dad hoos taga dowladda etoobiya gudoomiyaha gobolka galgaduud xuseen cali weheliye cirfo ayaa ugu baaqay dowladda federaalk ethoobiya iyo midda deegaankuba in la joojiyo dagaalada soconaya kan dowlad soomaali ahaanna ay walaac ka qabaan dagaalada sii socda dagaalkan ka soconaya deegaanka maaragtay kaydar iyo ismadhaga sheegaduud ciidamada new booliska kilinka shanaad ay ku soo duuleen dad deegaana ama dad reemiya oo halkaa degan isla galabtaasna halkaa khasaare maaragtay dhimasho iyo dhaawacba uu ka dhacay oo uu gaaray dadkii deegaanka deganaa toddoba iyo labaatankii shalay taariikhdana isla subaxnimadii dagaallo kale ay dhaceen kuwaasoo sababay dhimasho iyo dhaawacba in isla meesha la yidhaha kaydar saaka dagaal kale uu ka bilowday oo yimaadeen ciidamada new boolisa dadkii reemiyiga ahaa dadkii xoolodhaqatada ahaa dadkii masaakiinta ahaa dadkii deegaankaas deganaa dhibaato runtii aad iyo aada u ballaaran ay ku dhacayso arrimahaas ayaa runtii aad iyo aada uga soconaya deegaankaas waana arrin laga naxo aad iyo aadna nagu haysa welwel dowladda soomaaliyana welwel ugu haysa gudoomiye cirfo ayaa intaa raaciyey iyadoo ay mas-uuliyiinta dowladda ee gobolka joogta ay dadaal ugu jiraan hakinta colaadda in weli ay dagaallo ka soconayaan gudaha ethoobiya ilaa shalay wasiirka arrimaha gudaha wasiir dulaha madaxtooyada iyo dhammaanba wasiiro kale oo ku sugan gobolka galgaduud waxaa laga shaqaynayey in dowladda federaalkana lala hadlo isla mar ahaantaasna dowladda ethoobiya lala hadlo safiirka u jooga muqdisho iyo saraakiisha sector four labadan gobol ee hiiraan iyo galgaduud maaragtay ka howlgelaya iyagana la gaarsiiyey iyo kuwa maaragtay saraakiisha joogta cadaado ciidamada etoobiya dhammaan haddana iyadoo sidaas shalay loo shaqeeyey waxaa muuqanaya dagaalkii inuu dib usoo laabtay oo nimankii new bolis ay saaka haddana dagaal kala wadaan belihii lasoo dhaafay dhowr jeer ayay dagaallo ay dad badani ku dhinteen waxa ay xuduudda soomaaliya iyo etoobiya ku dhex mareen ciidamada new bolis iyo dad shacab ah mana jirin wax war ah oo labada dowladood soomaaliya iyo etoobiya ay ka soo saareen colaadda ka jirta xuduudda xuseen xasan dhaqane v o a beledweyn